sabuuraddii labaatan iyo lixaad rabbiyow ixukun waayo waxaan ku socday daacadnimadayda oo weliba waxaan rabbiga isugu halleeyey rogrogmasho la'aan rabbiyow imtixaan oo itijaabi oo uurkayga iyo qalbigaygana baar waayo raxmaddaadu waxay taal indhahayga hortooda oo waxaan ku socday runtaada lama aan fadhiisan waxmatarayaal oo kuwa isyeelyeelana gudaha la geli maayo waa necbahay ururka xumaanfalayaasha oo kuwa sharka lehna la fadhiisan maayo gacmahayga waxaan ku mayran doonaa eedla'aanta markaasaan ku wareegi doonaa meeshaada allabariga rabbiyow si aan codka mahadnaqidda dadka u maqashiiyo oo aan uga sheekeeyo shuqulladaada yaabka leh oo dhan rabbiyow rugta gurigaaga waan jeclahay iyo meesha ammaantaadu joogto naftayda ha la ururin dembeliyaal noloshaydana ha la ururin dhiigyo cabyada gacmahooda balaayadu ku jirto gacantooda midigna laaluush ka buuxo laakiinse anigu waxaan ku socon doonaa daacadnimadayda haddaba imadax furo oo ii naxariiso cagtaydu waxay ku taagan tahay meel siman oo rabbigan ku ammaani doonaa shirarka dhexdooda